maasinta horta dawladda gaar ahaan guud ahaan waxay haysataa boqol gobolada soomaaliya badi koonfurta waa haysataa marka gobolka boqol dhinac ahaan markaan fiiriyo dhinaca boqol degmada siyalow gaar ahaan saddex boqol iyo sideetan iyo laba qof yaada qoryaal la siiyey la hobeeyey marka dana loo soo xiray tababarkoodii marka meel laga baxa iska daaya waxaan xilligaana ku jiraa waxa allaal wixii tuulooyin oo shabaab xiraan yihi oo hadda jooga inaad dib ugu boobsano maanta bahda howlgallo ad adagaa jira marka boqol meel laga baxyana ma jirto waa been iyo taruufo iyo wixii dadka horta barbaqaandadii ku shabaahan waay meel la qabsaday hadda ma laga baxy midna mala ma jiraan marka ciidamo dhankiina oo deegaano badan isaga baxay oo al-shabaab ay dib oola wareegeen way ku waa ku durqaynaa noogii kama baxayna degmo hadda tuulo meel lagu qabsanay hadda ka baxayna ma lehe waa waxay ceeb ku tahay dawladda iyo guud ahaan amisom waa qabsanaa noogii kama dur kama baxana sideedaba waa ku durgnaa laakiin ma kama baxan marka al-shabaab hadalladaasi ka soo yeeray oo ah inay deegaano badan ay niiga qabsadeen maxaad ku micnayn ka dhaa haatan shabaab barbaqaandadii waay barbaqaandadii oo weligeedaba ciisha arbisabaab kudbada ku tukanaynaa markii oo ugu horeysay isaga afka ku dhahay ama waay afka hadda dagaalkii gacmaha ka daalay marka wuxuu yadaa afku waay afku waay waxaasna waa barbaqaanda ciidamadiina marka ee gobolkan halka ay haatan ay kusii siqayaan ay kusii wajahaan howlgalkii hore ee baadweynta hindiya bal nooga sheekaya xilligan meeshaad higsanaysaan hadda waxaa dhankaa usocona waa dhanka ceel cali xaggeeda iyo markii laga reeba meesha laleeyahay waajid xaggeedana ilaa baydhabo xaggeeda usii darkaan xudurna waxay u socdaan meel labaatan jir la dhahayo dhankaas abal marka ciidamada saddexdaas meelood oo howlgalaha dad ka socdaana jira marka waa kasii durga waa kusii socnaa m kasoo noqod ma jira waan gartay marka dhanka kale intana waxaa meeshiina niigu soo booqday saraakiil ciidan iyo hadday ahaan lahaayeen wasiiru dowlayaal marka arrimaha ugu mug weyn oo iniigala hadlayaan saraakiishaasi maxay taha amabay u imaadeen
wadooyinka in la fura la rabaa wadooyinka hadda waa xiran yihiin wadooyinka in la furo yay u imaadeen ciidamada haddan tababarka lagu soo xiray oo afarta boqol ku dhawaadka ah ya waxaa la rabaa in la hoolgeliyo oo marka muraalkooda iyo lacagdii nasheeraadka iyo waxaa kay keeneen marka sidii loo dhaqaaqo lahay ba hadda laisku laisku laisku hayaa noogii wax kale hadda olaasaa ma jiraan marka si rasmi a ciidamada goormee bay u dhaqaaqayaan hadda mudada hadda loogu dhawo hadda rabna in meesha ku dhagaagna rabna ilaa saacadda hadda la joogo diyaargarow baa ku jirnaa marka kolley talaha soo socda yihiin in caawa tahay hadda kama warhayo kolley warbixin dhaba waxaa laga helaya markii howlgalka bilaawda waana ma dheera ciidamada marka een ma u dhammaystiran yihiin saadkii ay kula dagaalami lahaayeen hadday ahaan lahayd dhanka al-shabaab iyo waxyaabihii jiscinka ahaa ha waxii oo hub ahaaye oo askarigii looga talagalay dhammaantooda waa la siiyey dhan kasta ha noqdo wixii ba qofka askariga dishiis ku qaadan lahay haddii baasuu ku yahay haddii dabamashaaro yihiin iyo haddii maaragtay qoryaalka yaryaraay a kay ahaayeen dhammaantooda waa la siiyey macdarrasaadkooda dhammaan waa la siiyey wa waa la diyaariyey waan gartay marka n ma filaysaa ciidamadan n tababarka soo dhammaystay oo tiradooda gaarayso n afarta boqol oo sidaa noo sheegtay hub iyo agabkii ay ku dagaalgeli lahaayeen la siiyey inay qaybo ka mida gobolkaas hadday ahaan lahayd oo dhanka al-shabaab lagu tumayay inay gacanta ay ku haystaan ay kala wareegi karaan oo ay
intaan keliya bakool ciidamada shan boqol iyo labaatan waxaa lagu soo dhamaystiray oo hubkooda laga soo siiyey ciidama gobolka bokool degmada xudur marka meelo badan baa marka iskoolka lagu soo dhameeyey tababarka lagu soo xiray marka dhammaantoodaba isku isku celcelis markii la sameeyo waxay u socdaan marka wadooyinka in furaan baa loogu talagalay ciidankaas xaggii ka diyaargaroy iyo ciidankaas inta laga diyaargaray dhammaantood waxay u socdaan wadooyinka mudane guddoomiye xigeen waxaa jiro jihooyin laga soo galo gobolkaasi oo badan oo xiran oo wadooyinkii dhankii baabuurta hadday soo geli lahaayeen xayiran marka dhankiina ma jihooyinkao dhan baa ku dhaqaaqaysaan mise hal jiho oo keliya baa nii cayiman dhanka oo hadda waxa taargeedkan oo ah oo baabuurta iyo shacabka kasoo galaan oo dhanka ceel cale xaggeeda bugofer maadaama dawladda ciidamadeeda oo activitiga xidhida marka inta yaroo afartan toddobaatan kilometer oo isku jirna marka intaasaa la rabaa in wadooyinka laga safeeyo